baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland iyo waliba inuskoyna kulan caadin hayno ka saabsan walkabedelowga dastuurka iyo waliba yon odeyna ansixinta walkabedelowga qodob kumid ah dastuurka dowlad goboleedka siya kuwa kumid ah qodobada walkabedelowga laga sameeyey waliba kumid aha qodobka toddobaatanaad ee dastuurka jubbaland kaasi oo in madaxweynaha xilka usaaska sharaxa kora lama jeer qodobkan yaa gebi ahaanba meelo lagu saari qodobka lixdan iyo shanaad ee longuuri welina laka dhigay in muddo xileedka madaxweynaha iyo shan sana uusan tartama kura madaxweynaha toofuron oo xadid in la haynaa xildhibaan shukri weyrax kaariye gudoomiyaha guddiga habdhowrka golaha wakiilada dowlad goboleedka jubbaland yaa faahfaahin ku biya qodobada walkabedelka dastuurka jubbaland ka sameeye waxaa maanta kalfadhigii shanaad fadhigiisa shanaad waxaa isugu yimid howlka baarlamaanka golaha baarlamaanka ee dowladda jubbaland kolfadhigu maanta ay fadhiyeen waxaa fadhiday oo soo xaadirtay koromka lixdan iyo sideed xildhibaan waxaa laga doodaya qodobo muhiima qodobadaasoo dastuurka wax kabedel qaar lagu sameeyey iyo kuwo iswal lagu soo kordhiyey intaba bay ahaayeen marka baarlamaanku si buuxda yuu isugu wada raacay waxaa la isugu raacay oo loo codeeyey qodobadaas lixda ah qodobka koobaad macnaha tacliinta caafimaadka midaynta dowladda dhexdeeda dowladdu inay markii hore madaxtooye ahayd waxaa loo bedelay madaxtooye parliamentary inay isku dhaf baa laga dhigay doorashooyinka dowladaha hoose inta ka horreysana gobollada uu madaxweynuhu gacanta ku haynayo isagu magacaabistooda uu awood leeyahay inta laga gaarayo doorasho qof iyo coda marka qodobada lixdii maanta la ansixiyey oo uu ku jiro qodobka furitaanka muddaxileedka madaxweynaha oo ahaa markii hore laba teeram haddana noqday mid furan laga bilaabo maanta ugu tartami karo xilliguu doono iyo muddadii uu isagu rabo ugu tartami doono haddii ilaahay yidhaahdo waxay baarlamaanku ku codeeyeen lixdan iyo sideed cod ee meesha fadhiday way codeeyeen wax ka aamusay ma jirin wax diidayna ma jirin run ahaantii waxay ahayd arrin aad iyo aad dadku ay u wada sugayeen muddadii baarlamaanku uu ku jiray hawshan iyadoo guddigii ka soo shaqeeyay hawsha oo uu ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka oo saaka shirka jeergaraynaya fadhiga jeergaraynaya muddadii hawshan runtii lagu soo jiray guddi uu magacaabay guddoomiyaha baarlamaanka sheekh cabdi maxamed cabdiraxmaan oo isaga laftiisu ka mid ahaa runtii dadkii dadaalka soo geliyey in dib u sixitaan luuqadeed iyo dib u sixitaan alfabeetka xataa iyo roman numberskii ku qornaa oo midna uusan ahayn innaga luuqadeenna oo aan u bedelnay tii af soomaaliya ahayd qodobadaasoo dhan iyo wixii maanta meesha ka dhacay runtii waxay ahayn wax bulshada lagala tashtay ururada bulshada lagala tashtay lagala tashtay maxaan ku dhahdaa baarlamaanka xukuumadda iyo cid kasta oo runtii ka ahayd share holder ama cid kasta oo ku lahayd xaq inay wax laga ogeysiiyo waxaana xaq u leh arrintan iyadaa uu siinayaa awoodda wax ka beddelka dastuurka dowladda jubbaland baarlamaanka waa iskale baarlamaanka dowlad goboleedka jubbaland qodobadiisa soddon iyo kow iyo sagaashan iyo shan baa siinaya inay wax ku daraan qodob jiray ka saaraan mid horey loo meelmariyay baabi'iyaan mid cusubna keenaan iyagaa xaq u leh marka maadaamay sidaa ahayd iyagaa sameeyey hawshan runtii waxay ka qayb geliyeen bulsho fara badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin civil society-ga waxyaabaha maanta runtii muhiimadda lahaa oo waxaa weeye ay qodobadan ku soo kordhay waxbarashada qodobka waxbarashada in laga dhigay free in dadku secondariga in iskuulka ku aadaan maaragtay khasab in laga dhigo waxbarashada oo ay khasab tahay inuu qof kastoo reer jubbalana oo gaaray daada iskuulka inuu galo iskuul laga bixiyo waxyaabaha fiiga ehe laga qaado hadda waxaa weeye dadka waxaa hadda lagaga qaadaa hantidii dowladda oo dhismayaasha ah iyo macalimiintii oo mushaar dowladdu siiso baa haddana ardaydii waxaa laga qaadaa lacag lacagtaa laga qaadaya meesha inay ka baxday dowladdu arrintaa iyadaa la wareegto mushaarka macalimiinta kab iyadu ay u samaysay waxyaabaha ka dhimanoo meesha iskuulkaasi ugu baahan yahay caafimaadka oo dowladdu iyadana qodobka isaguna lagu soo daray ka mid ah iyo xuquuqda maaragtay xuquuqul insaanka bulshada dhexdeeda in tixgelin badan la sameeyo iyadana waxaa weeyaan dowladda qaaday caafimaadka dadka isbitaalladu dowladdu leedahay inay si free ah dadka ugu adeegaan maxaanku idhaahdaa dowladduna ay u adeegto shacabkeeda una gudbiso serviska laga rabo runtii iyadoo cid kasta oo dowladda ka mid ah iyo hay-ad walba oo dowladdii service deliveryga laga rabo inay sida ay ugu habboon u gudbiso ay sax tahay